gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan siidaan ayaa reediyo beelow sheegay in maalinta beriya la bilaabi doono tartanka dhallinyarada cuslaatay islamarkaana loo qaban doono dhallinyarada afarta xaafadood ee magaalada isku-aadka tartankan oo la sameeyay waxaa isku aaday xaafadaha buundaweyn iyo xaawataako halka kooshin iyo howlwadaagna ay isku aadeen tartankan ayaa lagu bilaabi doonaa dhallinyarada cuslaatay ee xaafadaha buundaweyn iyo xaawataako maalinta beri ee jimcaha gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan siidaan ayaa reediyo beel lagu warramay ahmiyadda iyo hadafka laga leeyahay tartankan waxaan aada ugu mahad celinaynaa redio beerlola oo kaalin aada u weyna ka qaadato horumarinta isboortska degmada beledweyne waa idinka mahad celinaynaa mahad celin kadib waxaan shalay sameynay qortuur aan u sameynay afarta xaafadda ee magaalada beledweyne taasoo aan ugu dan leenahay inaan isboortskii degmada beledweyne aan ku horumarino waayo waxaad ogtahay waayihii dambe inay tartamo maaragtay dhallinyarada iyarka uu u socday marka waxaan rabnaa markaan inaan u qabanno dhalinta cuslaatay oo afarta xaafadoode taasoo aan ugu dan leenahay inaan kala dagaalano oo waxyaabaha maaragtay dhalinta iyo dadka hore dhibaateynayo oo qabiilka iyo qabyaaladda iyo iyo maaragtay tahriibka iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay aan u fiicneen in lagu milmo ayaan kala dagaalamaynaa marka waxaan rabnaa inaan isboortskii degmada beledweyne aan sidii hore aan hore ugu qaadno inaan sii laba jibaarno horumarinteeda aan ka shaqayno maalinta jimcaha waxaa dheelaya haddii ilaah yira oo isku aaday xaafadda xaawataako iyo xaafadda buundaweyn waxaan rabnaa sidoo kale maalinta sabtiga hadduu ilaah yiraaho inay ciyaaraan xaafadda kooshin iyo xaafadda holwadaag marka isku aadka saasuu ku dhacay waxaan kaloo rabaa weliba inaan dhalinta cuslaatay aan ka codsadaado in nidaamka iyo anshaxa iyo maaragtay tartanka ay ilaaliyaan waayo waxaan waxaa ugu dan leenaha annaga waa horumarinta isboortiska degmada beledweyne sidoo kale waxaan rabnaa inay dadka soo daawasho tagaayo maaragtay oo xamaadaysan xamaasadda hayso taageerayaasha ah inay iyagana nidaamka nala ilaaliyaan waayo waxaad ogtahay haddii nidaamka iyo sharciga isboortiska u yaalla haddii aanan la ilaalin waxaa gacanta ka baxaysa in tartankaas la xakameeyo marka kan gudaha ku jiro iyo ka banaanka joogaba waxaan ka codsanaynaa inay nidaamka ilaaliyaan waayo waa banooni waa iska ogtaha markay gudaha la gala xamaasadda waa isbedeli haddana iyadoo saas taa waxaa la rabaa qofka inuu maaragtay sharci celiya loo helo marka insha allah markastana waxaan leenahay nidaamka in la ilaaliyaa fiican si maaragtay tartankaas sida quruxda badan oo noogu bilaaban doono si lamidoo ka wanaagsan inuu noogu soo dhammaada hadduu ilaahay idmo waxaan aada ugu mahad celinayaa reediyo beerlua oo markasta u taagan isboortska degmada beledweyne meel kastoo maaragtay uu ka dhacayo inay xaadir ahaato oo idinku mahad celinaynaa waxaan rabnaa in aan maalintaa degmadan beledweyne aan ka tegayna in aan isboortis taye leh oo meel fiican joogo aan ugu tagna hadduu ilaahay idmo aada mahadsantiin redio beerle tartamada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaadanaya horumarinta xirfadaha ciyaartooyda isdhacgalka bulshada iyo suulinta arrimaha la xiriira qabyaaladda iyo tahriibka